bulshada ku nool xaafadaha sheekh cumar maxamed muuge iyo sancaani ee magaalada hargeysa ayaa maanta loo qabtay tobabar ku saabsan daryeelka carruurta tobabarkan ayaa waxaa qabtay hay-adaha hafayoko iyo yunisef oo kaashanaya dowladda hoose ee magaalada hargeysa iyo qaar ka mid ah wasaaradaha maamulka somalilan xamdi maxamed haybe oo ka tirsan hay-adda hafayoko iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka socday wasaaradaha maamulka somalilan ayaa si wadajir ah uga hadlay muhiimadda tababarkan
muhiimadda aynu kulankeennaynu maanta halkan u fadhinaa waxa weya in kor loo qaado ama la horumariyo baahiyaha asaasiga ee xaafadaheenna ka jira xaafadahaasoo kale ah maxamed mooge ee sancaani iyo sheekh cumar waxyaabo badan baa inoo sal qabsoomay wadooyinka aan wadnay guulo badan baynu gaadhnay qaarna way inoo harsan yihiin intaynoo harsanna sidii aynu horumarin lahayn baynu ku soconnaa ilaahayna haynoo fudaydiyo madaxdeena dowladdii halkan fadhidaana waxaaynu maanta halkaas la qaadano waynu dabageli doonaa iyaguna waxaan ka rajeynaya inay inoo fuliyaan ballanqaadyada halkaa nooga qaadaan kullay ka warami mayno laakiin markaynu isku eegno shuruuca bilowgiisi saddexdaa xaafadood iyo guddiyada labada kun iyo toddobiyo tobankii iyo maanta aynu marin labada kun iyo afar labaatanka waxaa wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoyska oo lafdhabar uga hay dowr lixaadle bay ka qaadanaysa weliba anigoo de abdiraxmaan geelaah oo inta badan waxaan la socon jira mashruuca dabagelkiisa qiimayntiisa iyo laftiisa kulamada la isugu imaanayo inaan aad u qiimeeyo aad u tixgeliyo aad muxuu ahaa idinkala soo qayb galo
waxaan ka socdaa wasaaradda caafimaadka gaar ahaan waaxda public healthka insha allah halkanaan maanta miitingeena ku wada qaadan doonaa wixii actiona waaxaha ay la shaqayso sida waxyigelintaoo kale imbrofment baan ku samayn doonaa insha allah
ka wasaarada waxbarasho ahaan annagu waxaanu ka soo gelaynaa ardaygii iyo iskuulkii iskuullada saddexda ah ee hargeysa ku yaalla ee i d bska loo yaqaano waxyaabo badan baanu ka qabannay insha allah waxyaabaha kulankeena markale discashonka dambe ayaanu sheegi doonaa waxyaabihii ay wasaaradda waxbarashadu ay ka qabatay iyo baahiyahoogii la daboolay hadday noqoto mid macallin iyo mid iskuol oo extension glassrooms lagu sameeyey iyo hadday noqoto basic surfaceka kulankeennani inta badan waa kulan sannadla ah tobabarkan ayaa door muhiima ka qaadanayo sidii bulshada wax badan ugu fahmi lahaayeen daryeelka carruurta